بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobbada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kooxaha mucaaradka suuriya oo ku dhawaaqay duulaan ka dhan ah nidaamka nusayriga suuriya iyo malishaadka iiraan lana wareegay in ka badan soddon deegaan warar soo baxaya oo sheegaya in shan kilomitir ay u jiraan magaalada xalab askar iyo saraakiil ka tirsan maliishaadka al asad oo dagaallada lagu qabtay diyaaradaha dagaalka ruushka oo duqaymo xooggan ka fulinaya dalkaasi waxaan soo gudbin doonnaa wararkii ugu dembeeyey ee dagaallada mar kale dib uga qarxay suuriya mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab oo soo saaray bayaan looga hadlayo fisqiga iyo fasaadka nidaamka aala sacuud uu ka wado dhulka xaramaynka inta badan wasiirada cusub ee maamulka tram oo hanjabaad iyo cagajugleen la kulmay xilli kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ku sii badanayso maraykanka khasaare intee la eg ayaa maliishaadka shiicada lubnaan ku gaaray dagaalka ay kala kulmeen yuhuudda maxaase ku qasbay in si liidnaan ay ku jirta ay isku dhiibaan maliishaadka kooxda r s f ee imaaraadka uu taageero oo in ka badan kun qof oo shacab ah ku dilay gobolka aljaziira ee waddanka suudaan iyo dagaallada waddankaas ka holcaya oo sii xoogaysanaya qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii afartanaad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى waa hagaag waa maalinimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha jamaadul awal sannadda iyo xijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa اننا في اداره العمليات العسكريه وباراده لا تلين وعزم لا ينكسر نعلن بدء عمليه عسكريه لردع العدو ودحر قواته المحتشده وابعاد نيرانها عن اهلنا هذه العمليه ليست خيارا waa duulaan cusub oo maalinimadii shalay ay ku dhawaaqeen kooxaha mucaaradka suuriya kaas oo lagu qaaday deegaanno iyo magaalooyin ay gacanta ku hayaan maliishaadka nidaamka al asad iyo kuwa shiicada iiraan howlgalkan oo loogu magacdaray radcul cudwaan oo bilowday maalinimadii shalay ayay kooxaha mucaaradka waxay ku guulaysteen inay ku xureeyaan ilaa soddon iyo laba deegaan wararkii ugu dambeeyena waxa ay sheegayaan in shan kilomitir oo keliya ay u jiraan magaalada xalab dagaallada ugu badan waxa ay ka socdaan baadiyaha gobolka xalab muuqaallo iyo sawiro lagu faafiyey mareegaha internetka ayaana waxa ay muujinayeen iyaga oo la wareegaya gaadiid dagaal goobaha mucaaradka sunniga suuriya ay la wareegeen saacadihii lasoo dhaafay waxaa ka mid ah jimciyadda almucari abuucamashah al amiin almutahaa'il alridwaan iyo sidoo kale deegaano badan dagaalyahanadooda oo muuqaallo iska soo duubay ayaa waxay sidoo kale muujinayeen iyagoo gacanta ku dhigaya askar iyo saraakiil ka tirsan nidaamka suuriya dhanka kale duqaymo aad u xooggan ayaa waxaa laga soo warinayaa magaalada idlib iyo deegaanada hoos yimaada kuwaasoo ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka dowladda saliibiyadda ah ee ruushka duqaymaha goobaha ay beegsadeen waxaa ka mid ah suuqyo dhanka kalena waxay warar ku sheegayaan in dadyow boqolaal kun gaaraya ay bilaabeen inay u barakacaan xuduud beenaadka ay wadaagaan suuriya iyo turkiga cabsi ay ka qabaan inay xasuuq daran ay kala kulmaan maliishaadka al asad iyo xulafada uu wato ay ruushka ugu horeeyo haddaba maxaa ku soo beegay duulaankii saacadihii lasoo dhaafay ay qaadeen maliishaadka mucaaradka suuriya su-aashaas waxaan hor dhignay walaalkeen maxamed xasan alfaatix oo ka mid ah soo saarayaasha caalamulyowm een, duulaanka ballaaran ee xooga kacdoonka suuriya ay qaadeen runtii waxay ku soo aadiyeen wakhti xasaasi ah oo garabyada iiraan ee mandiqada loo bixiya bariga dhexe ay marayaan xaalad dacfi ah oo aad u liidata Ee, waxay ku soo aadiyeen iyadoo ee, maleeshiyaadka ee, ururka shiicigaas ku magacaabay xisbullah ee waddanka lubnaan ee, lagu dhiig bixiyey dagaaladii uu la galay maamulka sahyuuniyadda ee yuhuudda koonfurta waddanka lubnaan iyadoo la dilay hogaamiyaashii u sarreeyey ee ururkan oo la rumaysnaa inay ahaayeen kuwii maamulayey gacantana ku hayay ee, dagaalka ka dhanka ah muslimiinta sunniga ee mandiqada shaam gaar ahaan suuriya Een, camaliyadan aadka u ballaaran ee durbadiiba een, xooga sunniga ah ee suuriya ay kula wareegeen inta badan galbeedka ee gobolka xalab Een, waxay daaran tahay een, waqti munaasab ah oo generaaladii ugu sarreeyey ee ciidanka kacaanka shiicada iiraan ee suuriya iyo lubnaan la dilay oo ay ku hobteen ee dagaalada ee mandiqada bariga dhexe ka holcaya ee wararku waxay sheegayaan in hadda xooga sunniga ah ay kaabiga ku hayaan magaalada xalab oo sannado ka hor ee muslimiinta laga qabsaday ayna la wareegeen ciidamada nusayriga ah kuwa ruushka iyo kuwa ururka xisbullah isku magacaabay hogaamiyaal sarsare oo ka tirsanaa een, ururka xisbushaydaan ayaa hadda aan nooleyn kuwaas oo markii hore tabantaabinayay hogaaminayana duulaanadii muslimiinta ee lagu gumaaday ee sannado ka hor ka dhacay ee gobolka xalab dhankiisa waqooyi iyo dhankiisa galbeed intaba marka weerarkan waa mid qaabaysan oo u muuqda in xooga ee, muslimiinta ee sunniga ah ay dib boorka isaga jafeen hogaamiyaasha kooxahaasna runtii ay istaraatiijiyad muhiima ay dejiyeen ayna ee, ogaadeen in wakhtigan uu yahay wakhtiga munaasabka ah ee ay mudan tahay in laga faa'iidaysto hogaamiyaasha een, waxtar kale waxaa lagu yaqaanaa in marka cadowgooda uu kala daahsan yahay ay ka faa'iidaystaan oo camaliyaad ay qaadaan dabcanna ee, howlgalladii shalay ay qaadeen iyagoo midaysan oo wixdadooda iyo sufuuftooda mideeyey ayay saxqiyeen cadowga oo ay la wareegeen wax ka badan labaatan magaalo saldhigya waaweyn gaadiid gaashaaman iyo hub culus Ee, sidoo kale ee, baraha bulshada waxaase aad ah laiskula dhex qaaday Een, maxaabiis laga qabsaday ciidanka nusayriga oo runtii argagaxa iyo qoobgariirka ka muuqday lala yaabay marka een, wakhtiga ay ku soo aadiyeen waa wakhti caynkaas ah oo cadowgii ugu darnaa ee shiicada ee iiraan ee mandiqada uu ee, dhabarka ka jabay ciidanka nusayriga ahna sida caadada ku ah keligiis ma dagaalamo ee wuxuu ku dagaalamaa ee, maleeshiyaadka tirada badan ee shiicada ee daafaha caalamka laga keenay iyo kuwa ururka xisbushaydaan
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka calamulyowm qaybihiisii horena waan isla maraynaa mu'asasada almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab ayaa baahisay bayaan ka kooban afar bog oo looga hadlayo xadgudubyada ka dhanka ah shareecada islaamka iyo munkaraadka waaweyn uu ku kacayo maamulka aala sacuud ee ka arrimaya dhulka xaramaynka bayaankan ayaa si gaar ah u soo hadalqaadaya arrintii dhowaan ka dhacday magaalada ariyaad ee waddanka sacuudiga taas oo ahayd ihaane iyo xadgudub lagula kacay kelimadda tawxiidka iyo kacbada sharafta badan qeybaha hore ee bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta jasiiratulcarab furfurasho kadib waxaa lagu yidhi xukuumadda ridowday ee dawaaqiidda aala sacuud waxay ku socotaa qorshayaal shaydaan oo hadafkoodu yahay in dadka muslimiinta ah laga hor istaago diinkooda lagana saaro nuurka iyadoo loo kaxaynayo xagga mugdiga bayaanka oo sii socda waxaa lagu leeyahay kadib markii ay ku dhacday waxyaabihii islaamka buriyey oo ay ka mid yihiin inay weliheeda siisay yuhuudda iyo nasaarada islamarkaana xalaashatay wuxuu allaah xarimay iyo kadib markii ay la dagaalantay wax weliba oo xidhiir la lahaa diinta allaah culimmadii iyo ducaaddii runta sheegay xaqana la jahray xabsiyada ku gurtay ayna dishay culimmo iyo mujaahidiin badan oo ay ugu dembeeyeen labada walaal ee kale ah cali ibnu cabdulaahi ibnu saalex asaycari oo loo yaqaanay nabhaan asaycari iyo cabdulcasiis ibnu axmed ibnu muslix alcumari allah ha u wada naxariistee weli kamay suulin in ay ku dadaalayso sidii ay u kala fogeyn lahayd dhallinyarada islaamka iyo diinta allaah weliba hab muujinaya dignin ah inuu dhow yahay soo degdegidda ciqaabka alleh ee ku dhaca ummaddan haddii aysan dhammaan dadka ka hortegin arrinkan oo aysan reebin munkarka weyn kaasoo ay fulinayaan gaaladan fujarada ah ee lagu lacnaday kitaabka allaah dadka muslimiintaha si guud iyo culimmada si gaar ah ee uu allaah kula ballamay inay xaqa caddeeyaan ayuu bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta jasiiratul carab ugu baaqay inay inkiraan dembiyadan waaweyn ee lagu halaagsamayo ee ummaddan dhan weliba wada gaaraya haddii aan gacan mid ah looga hortegin bayaanka wuxuu markaan si gaar ah uga hadlayaa arrintii foosha xumeed ee dhowaan ay ku kaceen maamulka aala sacuud ee uu hogaaminayo maxamed ibnu salmaan waxaana lagu yidhi waxaan ka wada dharagsannahay wixii dhacay maalmihii yaraa ee tegey oo ahaa muuqaallo muujinaya dadka caabuda shayddaanka kuwa qaawan iyo dhaqamada xunxun ee ummadaha gaalada iyagoo ihaanaysanaya muqadasaadkeenna kuna wareegaya wax loo ekeysiiyey kacbada sharafta badan waxaase intaa ka sii dembi badan in kelimadda tawxiidka go' looga dhigay dumar jirkooda ka ganacsada iyo kuwo fanaaniin ah sidaa ayaa lagu yidhi bayaanka ee baahisay almalaaxim qiibaha dambe ee bayaanka waxaa fariimo dhowr ah loogu diray culimmada iyo dadka muslimiinta ah ee ku nool dhulka xaramaynka iyo daafaha caalamka fariinta koowaad oo ku socota muslimiinta ku nool dhulka xaramaynka iyo guud ahaan dunida ayaa waxaa ka mid ahaa waxyaabaha lagala hadlay inay inkiraan munkarkan inta awoodda u leh oo ay ka digaan kana hortagaan inta taagtooda ah fariinta labaad oo loo diray culimmada muslimiinta ee ku nool dhulka xaramaynka iyo guud ahaan daafaha caalamka waxaa loogu baaqay inay caddeeyaan xaqa ummaddana ku booriyaan inay ku baxaan xukaamta ka jirta caalamka islaamka ee u degdegaya carada alleh iyo inuu cadaabkiisa ku soo degdego dadka waxaa kaloo loogu baaqay inay ka hortagaan munkaraadka ku faafaya halka uu allaah ugu jecel yahay dhulka ugana daahirsan iyo inay soo haleelaan walaalahooda mujaahidiinta jasiiratul carab si nidaamka aala sacuud uga xureeyaan kacbada iyo dhulkan sharafta badan ay ku taallo mid ka mid ah huquurta islaamkana kula noolaadaan walaalahooda oo ay ugu imaanayaan shareecada allaah oo la ogayo iyadoo intaa u sii dheer tahay in walaalahooda agtooda ka helayaan kalgacal ixtiraam iyo qadarin gunaanadka bayaanka waxaa lagu habaaray maamulka aala sacuud iyadoo allaah looga bariyey inuu uga yimaado meel aysan filaynin halka muslimiintana loogu duceeyey
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada waxaa halkan inooga soo jeedinayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir bismillaah waad mahadsantaha walaalka wargeyska ugu horeeya aan maanta soo qaadanan waxauu noqonayaa the independent oo wax ka daabacday warar sheegaya in inta badan wasiirada cusub ee maamulka trump ay hanjabaado iyo cagajugleyn ay la kulmayaan xil ay kala qabsanaanta siyaasadeed kusii badanayso dalka mareykanka wuxuu wargeyskan oo xafiiska baaritaanada gudaha ee f b i-da kasoo xigtay inay jiraan macluumaad la xiriira dhowr digniin oo markaasi ku saabsan jiritaanka bambaanooyin iyo dhacdooyin iyagana la xiriira dirista ciidamo boolis ah kuwaas oo bartilmaameysanaya guryaha dadka la filayo inay ku biiraan maamulka soo socda ee trump u magacaabay afhayeenka madaxweynaha la doortay ee mareykanka donald trump ayaa sidoo kale lasoo xiganayaa waa haweene lagu magacaabo caroline levit taasoo arbacadii shalay iyo saakaba sheegtay in qaar ka mid a xubnaha maamulka cusub ay kusoo dhacayeen hanjabaado gaar ahaan digniino ku saabsan in guryaha loo hordhigayo bambaanooyin ciidamo boolis ahna loo dirayo sida ay sheegtay haweeneydan war ka soo baxay xafiiska f b i-da ee dalkaas ee isna lagu xaqiijiyey inay ogyihiin cadaysyadaasi islamarkaana qaadi doonaan tallaabooyin ka dhan ah haweene lagu magacaabo eliza stefanik oo uu trump u doortay inay noqoto safiirka dowladdaasi u fadhiya waxaa loogu yeero qaramada midoobey ee iyadana waxa ay dhankeeda sheegtay in ay heshay digniin la xiriirta jiritaanka bam la dhigay gurigeeda hortiisa waxaa afhayeenada trump iyadana ay falkaasi ku sheegtay hanjabaado rabshadeed iyo kuwo ka dhan ah mareykanka sida warka u dhigtay waxaa wargeyskana xoga xubinteena wargeysyada aan kusoo qaadanayna uu noqonayaa saxiifadda alqudus alcarabi oo maanta wax ka qortay baaxadda iyo inta uu leegyahay khasaaraha ururka isugu yeeray xisbullah ee shiicadaha kasoo gaaray dagaalkii kala dhexeeyey yuhuudda balse ku hakaday dhowaan xabajoojin ay ku dhawaaqeen labadaas dhinac wuxuu wargeyskan walaalka suheybow uu soo xoganayaa saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka isugu yeera xisbullah kuwaas oo sheegay in ururkooda uu wajahay khasaare xoogan islamarkaana meydadka ciidamadiisu ay daadsan yihiin goobihii lagu dagaalamay ilaa saddex cilowareed oo lasoo xigtay waxa ay sheegeen in afar iyo toban bilood oo dagaal ah kadib la rumaysan yahay in dhowr kun oo askar ah looga dilay dagaalka mid ka mid a masaadirtan ayaana tilmaamay in ilaa afar kun ay uga dhinteen dagaaladii bilowday wixii ka dambeeyey toddobadii oktoobar tiradaas oo aada uga badan sida la sheegay dagaaladii ururkan iyo yuhuudda dhex maray sanadku markuu ahaa labada kun iyo lixdii maamulka lubnaan oo isna ka hadlay arrimahan wuxuu sheegay in saddex kun iyo sideed boqol ilaa hadda ay dhinteen balse wuxuu intaa ku daray in tiradan uu soo gudbiyey ee dadka dhintay ay ahaayeen kuwo aan loo kala saarin askar iyo dad rayid ah isla arrimahan waxaa tobannaan ruux oo la hadlay wakaaladda reuters ay uga warbixiyeen caqabadaha uu wajahayo ururkan shiicada ah waxaa xasan fadlullah oo ka mid ah siyaasiyiinta maliishaadka isugu yeera xisbullah uu sheegay in mudnaanta ugu horeysa ay siinayaan la tacaalidda dadka ay saameeyeen duqeymaha dib u dhiska iyo sidoo kale dayactirka waxaa dhanka kale la sheegaa in xamlada yuhuudda ay inteeda badan xoogga saaraysay beegsiga xarumaha ururkan shiiciga ah waxaan ka dhashay ayaa la yidhi waxyeelo xoogan oo weli saameyntooda laga dareemayo gudaha ururkan shiicadaha ee xisbullah isugu yeeraa dhanka kale waxaa lagu soo hadal qaaday warbixintan in iiraan oo ah midda aasaastay ururka shiicadaha ee lubnaan ay ballan qaaday in ururkan ay ku garab istaagi doonto dib u dhiska burburkii soo gaaray ayna bixin doonto qarashaad xoogan waxaana bankiga adduunka waxyeelada dhismayaasha soo gaartay ee lubnaan oo keliya ku qiyaasay laba dhibic sideed bilyan oo dollar iyadoo ay burbureen sagaashan iyo sagaal kun oo guri kuwaas oo isugu jira dhismayaal siyaabo kala duwan loo burburiyey dhankiisa mas-uulka uu soo xiganayo ee wargeyska alqudusul carabi wuxuu sheegay in iiraan ay heli karto dhowr qaab oo ay taageero dhaqaale usoo marsiin karto ururka isugu yeera xisbullah balse wax tafaasiila kama uusan bixin arrinkaasi ugu dambeyn dhanka suudaan waxay saxiifadda suudan tribune wax ka qortay korarka dadka reer suudaan ee ku dhintay bartamaha dalkaasi halkaas oo qayb ka ah goobaha ay maliishaadka uu taageero imaaraadka ee r s f ay ka geystaan dhibaatooyinka ka dhanka ah dadka rayidka wuxuu wargeyskan soo xiganayaa hay-adda loo yaqaan mu'tamarka ama shirweynaha aljaziira taasoo shaaca ka qaaday in tirada dadka ku dhintay bariga gobolka aljaziira ay korortay islamarkaana ay gaartay in ka badan kun qof oo shacab ah qaar ka mid dadka dhintay ee la diiwaan geliyey inay ku geeriyoodeen rasaasta ay furayeen ciidamada r s f iyo sidoo kale saameynta ka dhalatay xayiraadda ay sameeyeen maliishaadka dacmu sariic taas oo keentay in daawooyinka la waayo dadkuna baaba'aan waxaa la sheegay in tan iyo labaatankii oktoobar ee lasoo dhaafay maliishaadka r s f ay weeraro xoogan ku qaadiyeen tuulooyinka iyo magaalooyinka dhaca bariga ee koonfurta gobolka aljaziira ee bartamaha dalkaasi suudaan iyagoona geystay xadgudubyo naxdin leh oo ay ku jiraan dilal bareer ah barakac kufsi iyo xadtooyo hanti iyo sidoo kale kheyraad dhaqaale waxaa sidoo kale bayaan ka soo baxay fadhiga aljaziira oo uu helay wargeyska suudaan tribune lagu sheegay in dadka ku dhintay rasaasta ciidamada r s f ama kuna fuwaayey sunta cudurada iyo baahida caafimaad ee ka jirta in aag ay gacanta ku hayaan maliishaadkaasi ay sii korortay waxaana la tilmaamay in magaalada hilaaliya dadka ku dhintay ay tiradoodu tahay lix boqol iyo toban qof halka magaalada wadcashiib oo iyadana dhacda bartamaha suudaan ay dadka dhintay tiradoodu gaarayso konton iyo lix qof oo shacab ah kuwaas oo ku geeriyooday xayiraadda iyo dhibaatooyinka caafimaad ay haystaa sidoo kale warbixintan ayaa tilmaamaysa in magaalada rufaaca iyadana dadka lagu dilay ay tiradoodu ka badan tahay boqol sideed iyo labaatan qof halka qaar ka mid ah ilowraadada lasoo xaganayna ay tilmaamayaan in tirada dhimashada ay kor u dhaafeyso saddex boqol oo qof ciidanka la magac baxay taageerada degdega ama dacmu sariic ayaa sidoo kale burburiyey xarumo caafimaad oo ku yaal bariga iyo koonfurta gobolka aljaziira ee bartamaha suudaan sidoo kale waxa ay gubeen dhulbeereedyo ballaaran xatooyo iyo bililqana waxa ay ka geysteen suuqyada sida uu tilmaamayo wargeyskan suudan tribune dhibaatooyinka dhanka caafimaad iyo nafaqadarada ah ayaa weli ka jirta tuulooyinka bari ee jaziira kuwaas ay weli saaran yihiin xayiraado adag iyadoona ciidanka dacmu sariica sidoo kale ay ka mamnuuceen dadka deegaanka inay u safraan dhulalkaasi xubintii wargeysadana maanta wanaga intaa waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii afartanaad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون الشيخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كlan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xalqadii afartanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada oo aan ku akhrino kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin qoraaga ayaa xalqadan ku bilaabaya waxaan halkan ku soo guurinaynaa hadal uu leeyahay taariikhyahan ingiriis ah oo uu kaga hadlay heshiiskii xabadjoojinta ahaa ee salaaxuddiin uu la galay saliibiyiinta hadalkaas oo uu ku qoray kitaab uu kaga hadlay salaaxudiin kaas oo aan ka fahmi karno awooddii uu lahaa caalamka islaamka iyo sida uu ugu hoos midaysnaa hoggaankii salaaxudiin waxaa dhammaaday dagaalkii muqadaska ahaa ee socday shan sano muslimiinta ka hor guushii ay ku gaareen dagaalkii xidiin ma aysan haysan dhulka dhaca galbeedka webiga urdun laakiin sebteembar kun boqolsagaashan-iyo labadii miilaadi markaasoo u dhacay heshiiskii alramla waxay muslimiintu la wareegeen dhammaan dhulkii marka laga reebo buqco yar oo cidhiiri ah oo isku xirta magaalooyinka suur iyo yaafa oo ay gacanta ku hayeen kirishtaanka dhulkii ay hore u qabsadeen kirishtaanka wuxuu ku haray gacanta faranjiga natiijaduna waxay ahayd mid aad u liidata marka loo eego khasaarihii nafeed iyo midkii maaliyadeed ee ay bixiyeen oroba oo dhan ayaa ku soo duushay dhulkii muqadaska ahaa iyagoo ajiibaya dalabkii albaaba oo ku baaqay xuruubu saliibiya markaas ayuu kaysarkii xukumayey ruumaanka iyo boqorradii ingiriiska faransiiska sakhaaliya iyo liubold ostriya iyo boqolaal ka mid a horjoogayaashii shucuubta masiixiyiinta ahaa iyo boqorkii xukuumaddii qudus ee kirishtaanka ahayd dhammaan intaas aan soo sheegnay waxay wax weliba u hureen sidii ay u qabsan lahaayeen qudus ayna u bulaali lahayd xukuumaddii kirishtaanka oo xarunteedu ahayd qudus taas oo qarka u saarnayd inay baaba'do laakiin waxaa isweydiin mudan muxuu noqday masiirka dadaaladaasi tirada badan kaysarkii ruumaanka wuu dhintay fatradaasi boqorkii ingiriiska iyo kii faransiiskana waddamadoodii ayay ku noqdeen in badan oo ka mid a ciidankoodii iyo saraakiishoodii iyo dadkoodii qiimaha lahaana waxaa lagu aasay dhulka iiliya qudusna waxay ahaatay mid ku sii jirta gacanta salaaxudiin kirishhtaankuna ma aysan helin waxaan ka ahayn imaaraddii yarayd ee caka ee xeebta saarnayd saliibiyiintii oo dhan waxay u midoobeen la dagaalanka muslimiinta laakiin kuma aysan guulaysan in ay salaaxudiin dib uga riixaan goobihii uu qabsaday ciidankii salaaxudiinna wuxuu aad ula daalaadhacayey dagaalkii dheeraa iyo jihaadkii uu soo maray sababtoo ah sannado badan ayuu ku jiray ribaad iyo dagaal adag sidaas oo ay tahayna askari ka mid ah lagama maqlin sheegasho ama dacwo hal maalinna ma aysan dib dhicin kumana aysan baqiilin weligood wax weliba oo qaali ah iyo nufuustooda mar kasta oo salaaxudiin uu jihaad ugu yeerana way ajiibayeen waxaa laga yaabaa mid ka mid a umurada taabacsan salaaxudiin oo joogay dijlada fog inay ka culaysteen gurmadkii mar walba laga dalbayey laakiin sidaas oo ay tahayna way soo dirayeen ciidankii iyo gurmadkii laga rabay mar kasta oo looga baahdo ciidankii mawsil waxay sii haliyeynimaha u dagaalameen dagaalkii arsuuf suldaankuna wuxuu ahaa mid kalsooni ku qabay in gurmadyadu ay kaga imaanayaan masar iyo ciraaq iyo ciidankii shaamta waqooyi turkumaanka iyo carabta iyo xitaa masaarida waxay ahaayeen kuwa daacad u ah suldaanka wax weliba oo ay awoodeenna way u keeneen suldaankuna dadkaasi kala duwan wuu mideeyey wuxuuna u sameeyey isdhexgal taasoo meesha ka saartay farqigii jinsiga khilaafaadkii gudaha iyo loolanadii u dhexeeyey waxay noqdeen hal jir oo kale xilliyada qaarna waxaa dhacaysay in suldaanka culays ay ku noqoto in uu mideeyo jinsiyadaha qaar taasina waxay ka soo muuqatay dhowr fagaare oo kala duwan waxaana ka mid ahaa mar ay gadood sameeyeen ciidankii ka dagaalamayay yaafa laakiin sidaasoo ay tahay jinsiyadaha si kala duwan waxay ahaayeen kuwa u hoggaansamay suldaanka oo ku dagaalamayay waddada allah laga soo bilaabo sannadkii boqol siddeetan iyo toddobadii miilaadiga markaas uu suldaanka ku baaqay jihaad caama intii fatradaasi dheerayd lagu jirayna lama diiwaan gelin hal dhacdo oo gadood ah ama fowdo ay ku dhaqaaqday dowlad ka mid ah dowladihii ama maamuladii hoos tegaya suldaanka laakiin waxaa jirtay in mid ka mid a dadka ehelka la ahaa suldaanka oo joogay ciraaq uu ku kacdoomay suldaanka suldaankiina uu iska cafiyey kacdoonkiisiina uu halkaasi ku dhammaaday taasi waxay muujinaysaa sida uu suldaanka awood iyo saamayn ugu dhex lahaa dowladdiisa iyo shacabkiisa kadib markii ay dhammaadeen dagaaladii shanta sano socday suldaanku wuxuu noqday boqorka keliya ee ka taliya laga soo bilaabo buuraha kurdida ilaa saxaraha nuuba boqorkii kurdida iyo suldaankii qowniya iyo kaysarkii qustandiiniya dhammaantood waxay ahaayeen kuwa ilaaliya saaxiibtinimada suldaan salaaxuddiin al ayuubi iyo garab istaaggiisa laakiin suldaanka kama uusan aqbalin mid ka mid ah in uu ku mana sheegto weligoodna gurmad uma soo fidin laakiin waxay ugu imaan jireen in guulihiisa ay ku boogaadiyaan salaaxuddiinna wuxuu ahaa halyeygii dagaalladaasi iyo taliskii hagayey howlgalladaasi walaalkiisii alcaadil wuxuu ahaa qofkii labaad ee isaga xiga mar walba ka soo muuqanayay fagaarayaasha dagaalka suldaanku wuxuu lahaa gole militari oo uu kala tashto arrimaha dagaalka waxaana dhif iyo marla arag ahayd in ra'yi ka soo baxay golaha oo qaldan uu ka xoog bato ra'yi saxan oo ka yimid suldaanka waxaana la xasuustaa hal dhacdo oo keliya oo arrintaasi la arkay oo ah markii la go'doomiyey suur iyo caka dadka wada dhashay iyo owlaadday dhaleen wulaadda dadka waxgaradka ah qudaadda iyo culimmada iyo waxgaradka dhammaantood waxay xilligaasi ahaayeen kuwa ku midaysan jihaadka kana hoos dagaalamayay raayada salaaxuddiin qoraaga allah u naxariistee markanna waxa uu isdultaagi doonaa baahidii hoggaaneed ee ka jirtay caalamka islaamka kadib dhimashadii salaaxuddiin salaaxuddiin al ayuubi ayaa dhintay kadib markii uu gutay waajibkii saarnaa kadib markii uu muslimiinta ka dulqaaday halistii ku hareeraysnayd ee weliba kaabiga ku haysay taasoo halis gelinaysay kayaanka islaamka waxaana dib u noqday mawjadihii saliibiyiinta ee ku soo qulqulayay dhulalka muslimiinta kadibna dacarta la leefsiiyey ayna fahmeen halka laga galay saliibiyiintu dib ayay u noqdeen si ay mar kale u soo abaabulaan duulaan cusub qarnigii sagaal iyo tobanaad ee miilaadiga halka ay muslimiintuna dib ugu noqdeen dhaqankoodii ahaa kala qaybsanaanta iyo loolanka gudahooda ah iyo qabaarmugnimo caalamka islaamka ma helin hogaamiye daacad ah oo danta islaamka ka hormarinaya hawadiisa kaasoo u taagan jihaad ahna mid la jecel yahay oo dadka ay ku soo hiranayaan sida suldaan salaaxuddiin oo kale oo allaah fadligii awood u yeeshay inuu dabar jaro duulaankii yurubta kiristaanka ah islaamkana uu u dhooro boqortooyadiisii iyo sharaftiisii laakiin dhulkii islaamka waxaa ku yimid hoos u dhac oo waxay noqotay mid faraha ka sii baxaysa marba marka ka dambaysa qoraaga kitaabka markan wuxuu eegi doonaa midhihii laga dhaxlay qarniyadii hoobashada boqorradii iyo dadkii faatixiinta ahaa waxaa ka dhex muuqday dad leh tusaalayaashii saxaabada iyo salafkii suubanaa marka la eego taariikhdooda akhlaaqdooda diinkooda iyo alla kacabsigooda waxaana caalamka islaamka u kacay rag ay taariikhdu ku faanayso xuskooda muslimiintu waxay ahaayeen xitaa iyagoo ka inxiraafay sooyaalkoodii hore iyo waddadii toosnayd kuwo u dhow waddada ambiyada daacada allahna kaga fiican ummadihii jaahiliyada ee iyaga la noolaa jiritaanka muslimiinta iyo dowladdooda ayaa ahaa caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban jaahiliyada iyo faafitaankeeda muslimiintuna waxay ahaayeen iyagoo xitaa ceebo badan leh awoodda ugu weyn ee ay ka baqaan dowladihii ka jiray adduunka wakhtigaasi markan qoraagu wuxuu eegi doonaa burburkii ku yimid awooddii islaamka awoodda islaamku waxay ahayd mid marba marka ka dambaysa sii daciifaysay iyadoo aysan dadka dareemin ilaa ay burburtay awooddii muslimiinta qarnigii toddobaad markii tataarku ay burburiyeen dowladdii khawarismi oo ahayd boqortooyadii islaamiga ahayd ee ugu dambaysay bakdaadna ay ku dhacday gacanta tataarka oo ahaa cadow aad looga baqo markaas oo ay burburtay awooddii looga baqi jiray muslimiinta cadowgan uu ku soo dhiiraday wax welibana uu kula kacay tataarku waxay dhaxleen dhaxalkii muslimiinta waxayna la wareegeen xukuumaddoodii waxaana adduunyada dhib rafaad burbur iyo hoog ugu filnaa in hoggaankeedu ay la wareegeen kuwa jaahiliin dhigyacab ah سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadii afartanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinno kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin xalqadan midda xigta ayaa noo ballan ah sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
لغير الله كلا ما ركعنا waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyowm kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh